bal haatan waxa aad ku soo dhowaataan wicitaankii dhegaystaha iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ayaa waayadanba isku khilaafsanaa hannaanka socdaalka arrintaas oo haatan gaartay inay hakad geliso rakaab badan oo labada dhinac isaga kala gooshi jiray khilaafkan labada dhinac u dhexeeya ayaa salka ku haya muranka ka taagan baasaboorka dowladda soomaaliya iyo sida ay ula macaamisho somalilan iyo weliba rakaabka diyaaradaha raacaya ee labada dhinac isaga kala gudbaya dowladda soomaaliya ayaa aaminsan inay mas-uuliyad ka saaran tahay duulimaad kasta oo isaga kala goosha dhulka soomaaliya halka somalilan ay aaminsan tahay in rakaabka soomaaliya iyo somalilan u safraya ay yihiin rakaab laba dal oo kala gooni ah u kala safraya haddaba muranka la xidhiira duulimaadka iyo baasaboorka soomaaliga ayaan ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee somalilan mudane maxamuud xaashi cabdi inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aale ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aada iyo aad baad u mahadsan tahay werigi marka xiga bal waxaan rabaa inaad si kooban uga hadasho muranka baasaboorada la xidhiira xagee buu salka ku hayaa marka hore bismi llahi raxmaan raxiim waan u mahadnaqayaa runtii shaqaalaha idaacadda v o e da dhammaantoodba gaar ahaana adiga marlabaadkana waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka dhegaystayaasha qiimaha badan ee barnaamijka la socda iyaguna arrintan la xidhiidha baasaboorada iyo isu-gooshka iyo isu socodka soomaaliya iyo somalilan waxaan isleeyahay waa arrin la buunbuuninayo ama dacaayado dadka qaarkood abuurayo wada odhan maayo anugu dee dawladda oo dhan wada eedayn maayo dawladda soomaaliya maxaa waa arrin la buunbuuninayo waxa weeye markaan soo ururiyo somalilan waa dal madax banaan leh dawlad gaara xuduudo gaara leh nidaam iyo sharci gaaroo lagu soo galo dal kasta oo madax banaan uu xaq u leeyahay soomaaliya walaaladayo dalkaanu dariskana walaaladayo de waxaanu waanu kala duwannahay shuruucda lagu soo galo iyo qaabka loo kala socda waanu ku kala duwannahay waxaanu xaq somalilan ay u leedahay in ay nidaamkeeda gaarkaa fuliso meel mariso soomaaliya baasaboorkeedu wuxuu ka mid yahay baasaboorada wadamada deriska aanu nahay annagu maanu xayirin muxuu ahaayey in lagu goosho iyo in dee lagu iman karo ama lagu dhaafi karo somalilan hase yeeshee waxa aanu anagu runtii aanu arkaya inay meelka dhac ahayd in eedana la marmariyo laga baasaboorray foo jiriyaan iyo waxbay bedbedelaan waa meelka dhaca runtii hadaladaasi aan qurux badnayn diblomaasiyadda ku fiicnayn walaalnimadii wada noolaanshaha iyo dirisnimada ku fiicnayn baasaboorada ama kii soomaaliya hore ha noqdo ama ka maanta ay la isticmaalo ha noqdo soomaaliya isticmaasho annagu kuwa foojirgareeyana ma nihin dibaaradaa iyo meelaha laga samaysto iyo waxay ahayd dee abaarta halka ay sartu ka qurunsantahay ina ina inay dhaliilaan bay ahayd waa gartay laakiin wasiir haddaanan qaldanayn baasaboorka soomaaliga ee e passport ama electronic passportiga ee buluga ah ayaa dad ku safraya oo somalilan ku socda ama ka baxaya airboorkii looga aruuriyey oo laga qaaday oo la yidhi dibadda uga baxa airboorka wadanihiina iska soo raacda hadhow markaad noqonaysaanna baasabooradiina imaada arrintaa marka maxay tahay wax arrinta shakiga keenaysa ee dhibaatada keenaysa waa arrintaa dadka noocaasa waxa weeye dadka destination kale somalilan waxa weeye dee garoomadeeda waa laga gooshaa soomaalina ganacsigu wuu isugu jiraa oo dee waa wax ka dhexeeya ganacsigu waa laga iman karaa xaggaa dubay baa loo maraa meelo badan baa loo maraa wax baasabooro dadka meelaha ku socda laga qaadaa ma jiro dadka imanaya somalilan maadaama xaalado nabadgelyo jiraan maadaama ay duruufo badani mandaqadan geeska africa ka aloosan yihiin si aanu u sugulno oo u hubino ayaanu dadkaa uma diidno somalilan way kusoo galaan waa loo hayaa ama workshoopya ha u yimaadeen ama siminaaro ama arrimo kale markay baxayaana sidoodiibaa lasloo siiyaa laman soo helayo baasaboor xukuumadda somalilan ay qabatay gacanteeda ku gashay oo la waayey iyo mid la taataabtay iyo mid wax laga bedelay lama soo helayo anigu waxaanay mas-uulka madaaradu hoos yimaadaan abatimadeedu weli ma maqalo ima soo gaadhin marka arrintaasi ma aha waa arrimo dhinaca nabadgelyada iyo hubantida iyo geedi socodka la xidhiidha waxaan u gartay in baasaboorka soomaaliga waxaad u hubinaysaan ay tahay in dad dembiilayaala oo sitaa aanay u gudbin somalilan intay galaan aanay uga sii gudbin dalalka loo dariska oo dhibaato aanay ka geysan sidaa baan u gartay waa sidaa weyn waa waa gartay marka waxaa jiray heshiis eh, eh, baa jiray duulista hawada ku saabsanaa oo somalilan iyo soomaaliya ay ku wada gaareen eh, shirkii dhowaa ee turkiga ka dhacay Eh, heshiiska muxuu u hirgeli lahayaa isaga Eh, run ahaantii eh, eh, waa sidaad sheegtay eh, heshiiskaasi waa taagan waa waxaanu ku heshiinay eh, waa ixtiraamaynaa dhinacayaga waxaanu cadaynaynaa inaanu u hogaansamayno oo fulinayno eh, xidhiidh na dhex maray eh, runtii oo toos ah oo arrimaha nuga wada hadalay ma jiro shirarkii noo mudaysnaa inaanu wadahadaladii soomaaliya iyo somaliland dib isugu soo noqono eh, nooma qabsoomin dhowr jeer baa dib loo dhigay duruufo iyo hawlo weliba eh, runtii fara badan oo yimi cudurdaar ka yimi badi eh, walaaladayo oo anaguna aanu la qaadanay Eh, marka arrintaasi waa arrin taagan Eh, wararka naga soo gaarhaya ee runtii naga soo nooga imanaya iyaga si dadban ama dhinaca qaramada midoobeyna waxay sheegayaan in iyaguna eh, eh, waxay nu sheegayaan inay iyaguna ogol yihiin heshiiskii waxa hadda aanu u miilaandeynaa amintii iyo waktigii aanu isugu iman lahayn si aanu hawshaa u fulino annagoo dhinacayagu waa arrin sugan eh, waana arrin aanu diyaar u nahay waa waa waa gartay Een, waan usoo noqon doonaa su-aalaha xagga iyaga waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha iyada idaacadda aan ka qayb qaadanayo mid ka mida aan eh, qadka soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso Een, magacaygu waa sakariya axmed maxmed waxaan idinkala soo xidhiidhayaa magaalada hargeysa Een, arrinta hawada oo arrin aad loo hadal hayaa noqotay beryahan Een, fikirkaygu waxa uu yahay een, ee, anigu waxaan qabaa horta run ahaantii een, arrinta hawada marka laga hadlayo yaa authority ule weeyaan waxay dadku isku haystaan ay arrintu ka taagan tahay laakiin authorityga cidda le ama cidda maamulka le hawada weeyaan cidda wax laga weydiinaya ha- mar walba somaliland markay tahay hawada ee, hawada somaliland laga hadlayana cidda awoodda le ee wax laga weydiinayo waxaan qabaa inay tahay dowladda somaliland ee aanay ahayn dowladda soomaaliya marka su-aasha aan weydiinaya waxay tahay somaliland Ee, ama aan weydiinaya wasiirku waxay tahay een, wasiir maxaa soo celceliya arrinta maadaama somaliland ay hawadeeda maamulan karayso awoodna ay uleedahay inay maamulato iyadu xaq ay uleedahay shacbiga somaliland xaq ay uleeyihiin maxay tahay su-aasha mar walba waxa soo celcelinaya in somaliland iyo hawadeeda laga hadlaayo taa weeyaan su-aashaan raba in wasiirka weydiiyo Eh, a- aad baad u mahadsan tahay wasiirkana wuu ku maqlayaa wasiir Eh, somaliland iyo soomaaliya eh, maanta hawada waa loo maamulaa waxaa gacanta ku haya hay-ad eh, qaramada midoobay Eh, resolution nine five four la yidhaahdo ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay u ansixiyey eh, xilligii uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahaa butrus qari doctor butrus qari kaasoo awood u siinaya hay-adda u d b inay abuurto eh, trust eh, muxuu ahaye tra- eh, yacni inay gacanta ku hayso xagga technicala technicalkana ay ekaawa ka caawiso marka mashruuc layaa karkas ayaa la sameeyey oo fadhiisinkiisu yahay nairobi oo marka hawadeena maamula hawada eh, gagoy eh, muxuu ahaaye f i r kii soomaaliya lahaan jirtayna waa lagu maamulaa oo maxadadaasaa lagu wada maamula wixii lacago siiyana iyagun baa ururiya xog fara badan oo aanu kala soconaa anagu ma jirto Eh, walaaladayana waa lamid xog badan kama hayaan iyaguna marka waxaad muddaba socotay in wixii gacanta dadkii lahaa ee bulshadii soomaaliyeed lagu soo celiyo Eh, soomaali siday waagi hore ahayd maanta ma aha Eh, waxba weyn baa kusoo kordhay way kala waxbay kala guratay ilaa iyo hadda may eh, muxuu ahayey wax badan baanay ka heshiin oo ka dhexeeyey arrimaha faraha badan ee soomaali qarankii la odhan jiray ka dhaxayn jiray ee aanay weli ka heshiin ayay hayu- ayay hawada ku jirtaa waa qadeeda ugu horreysay maanta aanu isugu nimid marka saddex option baa lasoo dhigay guddigii qaramada midoobay hayad ekaawa u saartay ee qiimeynaysay assessment team loo diray arrintan si gacanta loo soo celiyo wixii looga soo celiyay qaramada midoobay option wuxuu ahaa in soomaaliya wada maamulato si guud u maamulato oo s- muxuu ahayey hadday maanta siyaasadii ku kala du aragti duwanaatay ama ay kala guratay ama kala dal noqotay laba dal noqotay soomaaliya iyo somaliland in had guud oo aan siyaasadaysnayn mashruuca loo maamulo in ama kakasa lagu celiyo ama cid kaloo dhexda ha loo dhiibo eh, eh, cid kale ay gacanta ku hayso in cid saddexaad ga- loo dhiibo eh, eh, waddan kale iyo in mashruuca kakas awoodda soomaalida la xoojiyo borders direct eh, m- eh, steering committee xoog la awoodan oo lacagaha maamuli karo oo go-aamada wax kule la sameeyo halkaa iyadoo taagan baa mashruucii markaa lamidii roorteeyey waxaa dowladda soomaaliya iyo iyo hay-adda u n d b akaw ku heshiin in sooma dowladda soomaaliya lagu wareejo arrintaas somaliland mowqif cad bay ka qaadatay ma uma hogaansanayna baanu nihi arrintaa iyada ah hawada iyadana gaar baanu u maamulayna haddii kuma fiicna hawadu in muran iyo qalalaasa galo waayo waa wax nabadgelyada iyo badqabka diyaaradaha kuma habboona haddii reediyowna ka hadlo muqdisho midna nairobi ka hadlo annaguna aanu hargeysa ka hadallo buuq badani galo qoloba wax hogaamiso hawadu fawd bay noqonaysaa nina kululan maayo arrintaa markii laysu yimi maadaama wax badan oo soomaali ka dhexiyey markaan jawaabta soo koobo aan weli laga heshiin oo muxuu ahayey ay qabyo yihiin waru mashruucan aan wada maamulo si ka baxsan ee aynu u si guud aynu u wada maamulano oo aan arrintiisa ka tashanaba ahayd annagu markaa waa ku qanacnay wax sidaa ka duwan aan ugu heshiinayna ma yeelayno waa gartay aad baad umahadsan tahay wasiir dabcan somalilan madax banaanideeda iyo gooniisutaageeda ha u halganto laakiin dhinaca kale waxay aqoonsan tahay dowladda soomaaliya maxaad ku diidan tihiin oo aad uga soo horjeedaan baasaboorka soomaaliga oo kenya iyo ethoobiya iyo jabuuti oo deris la ah soomaaliya laga aqoonsan yahay runtii basaboorka soomaaliya waxaan caddaynaya oo far waaweyn ku qoraya hoostana ka xariiqaya bulshada somalilan iyo dowladda somaliland uma aha basabor ma aha basabor aanu wada samaysan ma aha midaanu wada alifnay midaanu kalsooni siinay maaha qaran ahaan maanta kama nihin dalkaas soomaaliya la yidhahdo dastuurkiisa hay-adihiisa la dhisay midna kuma jiro waxaanan lahay de horta waxaad adigu leedahay ninka waa kaa gardanay ninka ku yidhahdo waa basaboorkaagii aqoonso gardarrada anna kuma wadno waxaa wada ninka nagu tolayale waa basaboorkaagii aqoonso ayaa walaal wada waa u aqoonsana laakiin basaboor nooma aha qodobka ay sartu ka qurmaysaa kaa weeye marka ma moodaa hardankan siyaasadeed soomaaliya iyo somalilan ka dhexeeya in dhibaatada ka dhalanaysa ay taabanayso shacabka ganacsatada ah ee labada dhinac u kala gooshi jiray ee safri jiray waxay ila tahay bulshada annagu dhibaato soo gaadhaysa ima muuqato oo aan idhaahdo waa lafjab ima muuqato ganacsigu soomaali wax badan oo ay ku kala baxday oo la kala jeestay oo oo ku kala tirsatay baa jira waxyaalo dee isugu jira ayaa jira muxuu ahay ka dhexeeya ganacsigu waa ka mid ninka soomaaliyeed halkan uu ka ganacsan karaa dalka soomaaliya ka yimaada ka somaliland wuu ka ganacsan karaa soomaaliya waxyaalahaasi waa waxyaalo laisma jidiido muxuu ahaye way way kala way kala waa arrimo kala qaybsan marka annagu ma aragno dhaawac soo gaaraya dhinaca iyagana kama iman xanibaado iyo dhibaatooyin aanu ku caqabadaynayna arrimaha arrintu waa abbaar sugan arrin asala baynu isku haynaa waa hagaag waan usoo noqonayna waxaan rabaa dhegeyste kale inaan soo geliyo oo isna su-aal qaba dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa cabdillaahi cali sowde waxaan joogaa magaalada hargeysa wasiirka su-aal baan qabaa oon weydiinaya wasiirkayga somalilan ee duulista hawada aadna anugu mahadnaqaya garan shaaye martidu maanta yahay su-aashaan weydiinaya waxay tahay in badan baynu wasiir ka hadlaynaa un duulimaadka ama hawada somalilan marka haddii somalilan markaynu ka hadlayno inagu miyaynu leenahay awooddii aan ku kontarooli lahayn hawadeyna markaynu soomaaliya teeda ka nimaadno ekaawo teeda ka nimaadno somalilan ma leedahay awooddii aan ku kontarooli lahayd hawadeeda sare su-aashaasaan weydiinaya wasiirka aad aad baad umahadsan tahay waxa aanu runtii waa mahadsan yahay cabdillaahi somalilan waa qaran koraya yagleel iyo curdin ahaa iminka gaamur ku dhow waa waxyaalaha aanu doonayno inaanu kobcino aqoonta iyo muxuu ahaayey iyo horumarku xukuumaddanna waa arrimaha isbedel kale ee ay ballan qaaday ay in badan fulisay waa wadna wasaarad ahaan inaanu dhalinyaro ay iminka noo soo qalinjibiyaan muxuu ahaayey aqoon badan leh wax ma hawada sare maamuli kara muxuu ahaaye arrintaa waa waa wadnaa muxuu ahaa iminka waktigan runtii qarkaanu ula saaranahay inaanu maamulano hawadayada guud ahaanba wax badan oo dee naga dhimina way jiraan oo aanu jecelahay inaanu ay naga caawiyaan muxuu ahayey dalalkaa aanu saaxiib ka nahay wa wa waa gartay laakiin markaad fiiriso baasaboorka cagaarka ee dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaan ognahay inuusan ku ekayn kii dowladdii hore oo muddadii burburka soomaaliya waxaan la soconnaa in dhowr mar lasoo daabacay oo xitaa dad aan soomaali ahayn ay dalal kale dibadaha ku tegayeen oo ay siteen marka inaad kaa aqoonsan tihiin midka dowladda soomaaliya buluga aan aadan aqoonsanayn arrintaa iyadu maxay u eg tahay run ahaantii anagu waktigan iminka marka laga hadlayo waa dhab anagu runtii kalsooniba kuma qabno guud ahaanba dee baasboorada dhulka laga sameeyo hase yeeshee dadka dhulalka carabta ka yimaada ee ciqaamadaha ku sita ama ciqaamadaha le waanu tixgelinaa waanu u fududaynaa safaradooda basaboorkaas waktigii qarankii soomaaliya la oran jiray uu jirayna muxuu ahaaye ee aanu ka mid kahayna waxbaanu kulahayno dee hantida iyo qaniimada soomaali ka wada dhexaysay uu kamid ahayaanu markaas dee qaybka ka ahayn oo kan maanta waa anaga kule qaybna kama nihin taladiisa iyo tabaabushihiisa iyo odoliskiisa iyo qorshihiisa waxaanu u aqoonsanaan jiray xukuumad ahaan ama qaran ahaan basaboor aanu soomaaliyaba halaatay haddana weli wax ku lahayn dadka markaa sita ee jaaliyadaha iyo somaliland iyo dibadaha degan ee ciqaamadaha ku sita ama wax ku barta waanu waanu waanu tixgelin jirnay basaboor iska mudmudlahoo gidaar laga samaystay ammaanad kuma qabno isaga lafahantiisa sidaa aanu kuwa kale uga baqayna waanu uga baqayna laakiin dadka ciqaamadaha lah iyaga lafahantooda iminka soo yaraanaya gaar ahaan wadamada carabta marka muxuu ahayey basaboor basaboorkaas isaga uma aqoonsani basaboor somaliland leedahay isagaba aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa dhegeystaha ugu dambeeyana soo geliyo dhinaca dhegeystayaasha dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay maxamed colaad magaceygu waa cabdirasaaq aadan jenis oo kamid ah wariyaasha ku dhaqan magaalada nairobi fikirkayga haddaan ka dhiibto arrintan adiga iyo wasiirka waa salaamiga marka hore waxaa aniga aaminsanahay in basaboorka soomaaliyeed uu ka dhexeeyo dhammaan dadka ku hadla afka soomaaliga marka ma qabo in loo fiiriyo qolo qolo iyo iyo group group waxaan aaminsanahay in siyaasadda iyo arrimaha kale jira meel laiska dhigo laga soo wada jeesto in inta somaliland waxay u ordayso oo ah goolistaaga ay helayso ama aqoonsiga caliga ay helayso in dadka reer somaliland ee soomaaliyeed gaa loo siiyo inay ku safraan basaboorka soomaaliyeed oo ah mid casri ah oo la jaan qaadi kara midka carab aniga fikirkaas ayaa aaminsanahay waxaan kaloo mas-uulka weydiin lahaa colaado haddii ajaanibta u helayo maxaa maanacayo ama diidayo in dadka reer somaliland ee afka soomaaliya ku hadla inay qaataan basaboorka soomaaliga haddii mar aysan haysanin aysan haysanin aqoonsi rasmi ah wa aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq wasiirkana wuu ku maqlayaa waa mahadsan yahay waan sasaxayaa basaboorka soomaaliga iyo basaboorka dawladda soomaaliya ay samaysatay ama aqoonsan tahay kama dhexeeyo dadka afka soomaaliga ku hadla dadka afka soomaaliga ku hadla waa soomaali weyn soomaali weyntuna ama soomaalinimadu waa qawiyad kama dhexeeyo annaku soomaali baana laakiin dalka soomaaliya layaa kama jirsan somaliland baa nalayaa jabuuti waa soomaali waa dalayaa jabuuti dadka kilalka shanaad ethoobiya ku dhaqan waa soomaali haddana basaboorkan ma qaadan karaan waa ethoobiyan halkaa aad kasoo hadlaysa kenya gobolka east africa la yidhahdo east gobolka waqooyi bari kenya soomaali baa ku dhaqan basaboorkoodu waxa weeye maaha kane waa ka kenya wixii jinsiyadii haysa marka horta taa waa saxaya hadalladaasina waa hadalla dadka kala fogeeya oo soomaaliya dhibaata dhex martay qaran bay soomaaliya ahaan jirtay laba ka midi shantii laba ka mid a shalay oo isku biiray oo qaran samaysta way burburtay waa la kala gurtay wax uguba oo cusub maaha oo xanaf laho maanta aynu arrintaa ku dulmeeraysane walaal labaa dhowr iyo labaatan sanay soomaaliya kala maqanta way kala baariday way kala baariday boogihii iyo haarihii iyo hafeysanayo kala gaadhay iyo xanuunadii kala gaadhay in la bogsiiyo ayaynu barantay kuma bogsiimayso sakaa laydinka tolaya halkanun baa ka tirsantii kanaa ku qasba war soolaxbaka xaqiiqada halka keliya mushkiladaba ka taaganta way hadduu qofku waaqaca horyaal garwaaqsan waayo hataa wadahadal ayaan xikmad yeelanay war arrimahaa lagu kala tegey in la xoqo oo la dhiriyo oo soomaali colaadiyo dhib loo kala geliyo uma baahna soomali waxay baahan tahay in in la walaaleeyo la is ixtiraamo dariisnimo walaalo wanaagsan isu hiiliya midba halkiisa u noolya in sidaa loogu taliya bay u baahan tahay waxaanan aqoon-yahanada suxufiyiintu kamid yihiin maxamed kula talinaya iyo siyaasiyiintaba in maskax furan iyo caqli furan iyo indho furan xaqaa'iqa soomaali dhex yaala waxay u baahan tahay in la daweeyo dhibaatooyinkeeda wasiir waxaan rabaa ugu dambeyntii arrintan baasaboorka iyo duulimaadka ee ku saabsan waa tanqir iyo qir taagan marka xalka xagguu ku jiraa bay kula tahay ugu dambeyntii muranku waxa weeye waa qadiyadda baasaboorka xalku wuxuu ku jiraa in runta iyo xaqiiqada hortaala ay garwaaqsadaan walaaladayo war arrintu waa arrin nolosha ku jirto caadi oo dee xaqiiqo jirtay way weligeedna taagane inaan arrinta la buunbuunin dacaayad la samayn la isku xumayn waxa weeyaan arrimaha qaarna waa arrimaha soomaaliya iyo somaliland ka wada hadlayaan bay ku jirtaa arrimaha dee awalba waa la goos jiro waa la socon jiray annagu xagga iyaga wax iska bedelay nidaamkii laanta socdaalka iyagu ma jiro waxaanu marka anagu xalka u aragnaa in dee meelo kale wax laga adkeynayo anigu waxba walaaladaya hadalka ku xoqi maayo dalka soomaaliya eedayn maayo warbaahinta eed u marin maayo laakiin waxaan isleeyahay dad ka mid abaa arrimaha wada annagu waxa weeyaan nidaamka laanta socdaalka iyagu wax dhibaato uu dadka ku hayaa ma jiro baasboortku dee kaayadii maaha haddaanu taaganay dee gardarro maaha aad baad umahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinayna ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a ee toddobaadkan aada baad umahadsantihiin adiga iyo dhegeystayaashiidu dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo koobaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku ahaa wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee somalilan mudane maxamuud xaashi cabdi inta aan barnaamij midkan oo kale a dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgeliya